bakhaarka alxamdulilaahi trene combany oo ku yaala suuqyaraha magaalada kismaayo gaar ahaan suuqa galayda wixii faahfaahinaa kala xidhiir eber lix hal shan konton iyo koob labaatan iyo saddex afartan iyo shan eber lix hal shan konton labaatan iyo saddex toddobaatan iyo sagaal eber lix hal shan konton iyo lix siddeetan afartan iyo labo ama lambarka ah eber lix shan konton siddeetan iyo siddeed siddeetan horey u gaar caleenta shaaha ee safiina safina safina
caanaha ugutayda fiican ee dalka waa nonolite plus caanaha labaad waa selectmil selectmil waxay tayada ugu dhow yihiin nonolite plus waxayna ka raqiisan yihiin ugu yaraan soddon boqolkiiba nonolite plus selectmil waa caanihii awoodan dhammaan hooyooyinka jecel tayada wanaagsan iyo qiimo macquula caanaha selectmil waxaa ku jira dhammaan fitamiinada korniinka maskaxda jirka iyo lafaha hooyo ubadkaagu dooro dhallaankoryaha caanaha selectmil nuuna sereyaal wuxuu muhiim u yahay korriinka iyo nafaqada jirka ilmaha marka uu cunuga lix bilood gaaro ubadkeenna caano keliya kuma filna nuuna siriyaal wuxuu usii diyaariyaa caloosha ilmaha cunooyinka kale nuuna siriyaal waa cunno loo dhammaystiray nafaqada ilmaha lix bilood ilaa saddex sano nafaqada iyo fitamiiniska ku jira nuuna siriyaal bariiskaiyo baastada lagama helo habeenkii ilmaha casho ahaan loo siiyo nuuna siriyaal hurdada kama soo kackacaan xafaayadda nuuna tilmaamaha tayada fiican ee xafaayadda nuuna xafaayadda nuuna waa xafaayadda soomaaliya ugu tayada fiican xafaayadda nuuna ilmaha wuxuu xirnaan karaa muddo toban ilaa iyo toban iyo laba saacadood ah xafaayadda nuuna waxaa laga sameeyey suuf jilicsan xafaayadda nuuna
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee reediyo kismaayo qodobada warka saaka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya iyo qatar oo ka wada hadlay xal u helidda isbeddelka cimilada abaaro ka jira deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose maamulka degmada jallaqsi oo dalbaday in dib loo howlgeliyo cisbitaalka degmadaasi howlgalal isbaaraqaadis ah oo laga sameeyey gobolka shabeellaha dhexe wararka dibadda saaka waxaad ku dhegeysan doontaan iiraan oo sheegtay inay baarayso haween lagu sameeyey dalkaasi
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan isku soo noqod wanaagsan warkiyo fidsan soomaaliya iyo qatar ayaa ka wada hadlay xal ayaa ka wada hadlay xal u helidda isbeddelka cimilada wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar kulan kula yeelatay dhigeeda dalkaasi ahna kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka aan walaalaha nahay ee qatar marwaluulo al khaadiri labada mas-uul ayaa isla soo qaadaa dhigay iskaashiga ka dhexeeya labada dal iyo doorka ay dowladda qatar ka qaadan karto xal u helidda dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada oo aada u saameeya adduunka howlgallo isbaar qaadisa ayaa laga sameeyey gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ahna duqa magaalada jowhar mudane axmed meyre makaraan oo ay weheliyaan taliyaha ciidanka booliiska hirshabeelle korneyl xasan dhicisow iyo taliyaha ururka laba iyo tobanaad iyo qeybta toddoba iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed korneyl cali xuube ayaa sameeyey howlgallo lagu sifeynayo jidgooyooyinka ay dhigtaan maleeshiyaadka waddada isku xirta muqdisho iyo cadale howlgalka ayaa lagu qaaday isbaarada waddadaasi ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha dhexe muuse shitaawe iyo korneel mukhtaar alaalax oo ka mid ah saraakiisha booliiska hirshabeelle gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ahna duqa magaalada ayaa sheegay inaan mar kale la aqbali doonin in dhac iyo baad loo geysto gaadiidleyda ku safra waddada marta degmooyinka warsheekh raaga ceele cadale iyo guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe oo ay inta badan shacabka ka muujiyaan cabasho iyadoo sidoo kale wax uu gaadiidleyda ugu baaqay inaysan bixin lacaga baad ah haddii ay la kulmaanna ay la soo xiriiraan maamulka si wax loogu qabto gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in sharciga lala tiigsanayo cid allaale ciddii lagu soo qabto iyadoo dhiganaysa isbaaro shacabkana ka qaadaysa lacaga baad ah iyadoo la fulinayo amarka madaxweynaha maamulka hirshabeelle ee ahaa in la qaado dhammaan jidgooyooyinka yaala maamulka hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale maamulka ayaa xusay in goobaha laga qaaday jidgooyooyinka ay ka howlgeli doonaan ciidamo isku dhaf ah oo xaqiijinaya badqabka gaadiidleyda safraya ee isticmaalaya waddooyinkan abaaro ayaa ka jira deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose deegaano ka tirsan degmada wallanweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto abaar daran oo saameysay dadka iyo duunyada ku nool tuulooyinka hoostaga degmada wallanweyn ee gobolka shabeellaha hoose boqolaal qoys oo ku nool degmadaasi ayaa abaarta ka jirta degmada wallaweyn ayaa waxaa la soo daristay xaalad adag oo dhinaca nolosha ah waxaana qoysaska qaarkood ay isaga soo tageen deegaanadii ay ku noolaayeen biyo la-aan iyo cunayari darteed shacabka ku nool deegaanada abaarta ay ka jirto ee deegaanada hoostaga degmada wallaweyn ayaa sheegay in fuustada biyaha la iibiyo laba doolar oo xaggooda lagu sarifo konton iyo laba kun oo shilinka soomaaliga waxaana ay ugu baaqeen dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay usoo gurmadaan dadkan tabaalaysan hase ahaatee abaarta ka jirta degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa kusoo aadaysa xilli hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobe ay ka digeen saameynta ay yeelan karto abaarta ka jirta koonfurta ee bartamaha soomaaliya maamulka degmada jalalaksi ayaa dalbaday in dib loo howlgelinayo cisbitaalka degmadaasi maamulka degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan ayaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya iyo tan maamulka hirshabeelle ka codsaday in dib loo howlgeliyo cisbitaalka degmadaasi oo aan shaqayn muddo ka badan sanad qofka xanuunsada degmada jallaqsi ama dhaawacma waxaa loo qaadaa magaalada jowhar ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo ah caasimadda maamulka hirshabeelle sabab la xiriirta inuusan shaqayn cisbitaalka lagu daweyn lahaa ee ay lahayd degmadaasi gudoomiyaha degmada jallaqsi nuur maxamed absuge nuur dheere ayaa sheegay in cisbitaalka dhibaatooyin xoogan ay ka muuqdaan waxaana uu codsaday in cid weliba oo gacan ka geysan karta dib u howlgelinta cisbitaalkaas ay shaqo biloobaan dhismaha cisbitaalka ayuu sheegay inuu dhisay talyaaniga waqtigii gumaysiga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya saddex iyo lixdan sano ka hor bulshadana usoo qabtay adeegyo muhiim ah oo ay ka faa'iidaysan jireen duruufo burbura iyo shaqo la-aan ayaa ka muuqata cisbitaalka degmada jallaqsi gabadha umasho ama dhiigbaxaysa waxaa lala cararaa jowhar waxaana dhaca in qaarkood ay dhiigbax ugu dhintaan waddada inta lagu sii safrinayo cisbitaalka waxaa dhisay talyaaniga waxaa hadda dalka maamusha dowladda dhexe ee soomaaliya gaar ahaan maamulkoodana waxaa kor ka maamula hirshabeelle waxa uu ka codsaday in iyaguna ay dadaal muujiyaan si wax loogu qabto burburka cisbitaalkaasi oo inta badan wax u qaban jiray bulshada ku nool halkaasi halka warka aad kala socotaan waa reediyo kismaayo subax wanaagsan iminka waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo daawud alkhasaala daawud
aad baad mahadsantahay muude subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee warka subax saaka waxaana kusoo qaadanaa kulamada jambion league xalal la ciyaaray banfica iyo weliba calaab bruge ayaa sarkay shan gool iyo goollo waxaa ku adkaatay banfica chelsea iyo weliba brishid dortmond laba iyo eber brishid dortmond ayaa lagu garaacay chelsea ayaa ku adkaatay europe leaga ayaa waa conference league ayaa la ciyaaray lazio weliba akram ayaa is arkay laba iyo hal lazio ayaa lagu garaacay lazio waa la garaacay dhanka kale kulamo ayaa caaw la ciyaaraya champion leaga bayer munich iyo weliba paris germany ayaa is arki doona tottenham hotspur iyo weliba a c milano ayaa kulmi doona kulamadaasi ayaa la ciyaarayaa xubintii ciyaaraha warka subaxna saaxib yar saaka waa intaan dibid kugu celiya qayb warkeena waa harey saaka
aada buu u mahadsan yahay daawud alkhasaale ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay xubintii ciyaaraha akhbaraadka caalamka ayaanu aadaynaa dowladda iiraan ayaa sheegtay inay baarayso habeenay lagu sumeeyey dalkaasi hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayaa isniintii ku tilmaamay weerar taxano ah oo loogu shakisan yahay in loo adeegsaday sun kala gedisan oo lagu bartilmaameedsaday hablaha wax ka barta dugsiyada inay yihiin dembiyo aan la cafin karin sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalka iiraan hogaamiyaha sare ee dalkaasi ayaa sheegay in haddii mas-uuliyiinta dalkaasi ogaadaan in hablahaasi loo sumeeyey si ulakac ah inay tahay in kuwa ka dambeeyey dembigaasi in lagu xukumo ciqaab dil ah mana jiri doonto wax cafis ah madaxweynaha dalkaasi iiraan ibraahim ra'iisi ayaa ku- amar ku bixiyey in la baaro dhibaatooyinka kala duwan oo la diiwaangeliyey oo ay ku jiraan xanuuno lasoo darsay hablaha wax ka barta in ka badan soddon dugsi kuwaasi oo taxano ahaa tan iyo bishii nofembar ee sanadkii hore xanuunkan ayaa ku faafay ugu yaraan koob iyo labaatan gobol oo ka mid ah soddonka gobol ee dalkaasi uu ka kooban yahay falalkan loo maleynayo in loo isticmaalay sunta ayaa lala beegsaday boqolaal hablo kuwaasi oo aan ilaa hadda la cadeynin nooca sunta ama kiimikada ah ee loo isticmaalay ama haddii ay jirto dad si toosa ugu dambeeyey warkii aad kala socoteen reediyo kismaayo saaka waa inaga intaa warkan warkiisa xiga intaan hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo